golaha amniga ee qaramada midoobey security councilka oo laga hadlayo arrimaha soomaaliya geedi socodka dowladnimada soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban doorashada dhici doonta bilaha inay kusoo aadan iyo geedi socodka nabadda soomaaliyeedba waddankan sidii hore loogu wadi lahaa ayay u imaanayaan anana ayagaanu meesha kula kulmi doonaa shirkaas kabacdina dabcan hadday isu timaado madaxda soomaalidu waxaa laga wada hadli doonaa waxaa weeye ajandayaasha haddana hor yaalla oo doorashadu ka mid tahay shirkii dastuurka bishan dhammaadkeeda ka bilaabmi doona magaalada garoowe ee lagaga hadlayo dhammaystirka dastuurka soomaaliya qodobadii ugu muhiimsanaa kuwii ugu dhibta badnaa oo aan rajayn doono in dad badan oo soomaaliya isugu yimaadaan arrintaas dastuurkana laga gaaro talo mid ah iyo go-aan mid ah iyo meesha laga aadi doono meesha hadda la joogo dabcan labadaas arrimood baan ugu soconnaa insha allahu shirku waa shir laba beri socon doona kabacdina dalka ayaan dib ugu soo laaban doona haddii ilaha yidhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihin